أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday howlgal qorshaysan oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xog dheeraad ah ayaa laga helayaa qaabka loo dilay wasiirkii difaaca dowladda hirdada maali xilli mujaahidiintu ay ka dhex dagaalamayaan magaalada caasimadda ee bamako siyaasiyiinta mucaaradka ayaa mar kale eedayn adag u jeediyey murtad gurgurta oo gebagaba ay u marayso muddaxileedkiisa hoggaanka kooxda riddada askarta haybiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga shabeellada dhexe wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada kamsuume ee wilaayadaas kataabila khabaari ayaa baahisay qaybtii saddexaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaano hoostaga magaalada badweyne ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashin ah oo la gaarsiiyey sidoo kale warkeena duhur waxaad ku dhegaysan doontaan qaybtii koowaad warbixinno cinwaan looga dhigay taxnaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii jiriguna ay tahay tobanka bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday howlgal qorshaysan oo maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay maanta kamiin u dhigeen koliyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday afaafka hore ee deegaanka mubaarag saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyay in kamiinkaasi ay ku bakteen ilaa iyo sagaal askari oo maleeshiyaadkii murtadiinta ka mid ahaa halka saddex kale ay ku dhaawacmeen sidoo kale mid ka mid ah murtadiintii kamiinkaasi loo dhigay ayaa nolosha lagu qabtay dhanka qanaa'imta ilaa iyo lix qori oo ak afartan iyo toddoba ah ayay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen intii howlgalka kamiinka uu socday waxaa kaloo jirta in kufaarta afrikaanta ay gebi ahaanba isaga carareen ee deegaanka mubaarag ayagoo u ruqaansaday dhanka iyo xerada kufaarta afrikaanta ee degmada awdheegle sidoo kale wilaayada baayo howlgal qaraxa oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo ee wilaayadaasi ayaa lagu beegsaday guri maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen eh, magaaladaas waxaana la tabinayaa inay jirto khasaa'ir xog dheeraad ah ayaa laga helayaa qaabka loo dilay wasiirkii difaaca ee dowladda ridada maali xilli mujaahidiintu ay ka dhex dagaalamayaan magaalada caasimadda ee bomako hadaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda ridada maali ayaa wajahaysa weeraradii ugu ballaarnaa kadib markii weeraro saf ballaaran ah lagu qaaday magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda bomaako laguna dilay wasiirkii gaashandhigga kaas oo lagu magacaabi jiray saadiyo kamaara qoyska wasiirkan la khaarijiyey ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inuu ku dhintay weerar istishaadi ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday gurigiisa oo ku yaala meel u dhow caasimadda bomaako warbaahinta ingiriiska laga leeyahay ayaa sheegtay inay jiraan warar sheegaya in madaxweynaha maamulka riddada maali aasimi kuwiita loo raray goob ammaan ah markii mujaahidiintu ay weerareen gurigiisa weeraradan oo sababay inay si buuxda mujaahidiintu ula wareegaan magaalooyin waaweyn oo ay gacanta ku hayeen ciidamada riddada maali iyo ciidamada murtasaqada ruushka ayaa waxaa wadajir u fuliyey ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo jabhadda tawaarik ee azawaad falanqeeye madax ka ah barnaamijka amniga ee gobolka saaxil oo ay maamusho hay-ad gaaleed laga leeyahay waddanka jarmalka ayaa sheegay in howlgalkani uu yahay weerarkii ugu ballaarnaa ee laysku duburido muddo sannado ah dilka wasiirka gaashandhigga maali oo da-diisu ahayd afartan iyo toddoba sano jir ayaa la sheegay inuu dharbaaxo kulul iyo dhabarjab ku yahay golaha militariga ee maali maadaama uu ku jiray shanta xubnood ee ugu sarraysa golahaasi islamarkaana uu ahaa aas-aasaha kooxdii militariga ee agosto labada kun iyo labaatan xukunka ka tuurtay maamulkii hore wuxuu ka mid ahaa koox yar oo si dhab ah u maamusha nidaamka riddada maali isagoo wada shaqayn fiican la lahaa madaxa maamulkaasi islamarkaana lagu tilmaami jiray wasiir leh awood gudaha iyo mid dibadeed isagoo dhanka kalena la sheegay inuu saameyn ku lahaa magacaabista xilalka waaweyn wasiirkan laga takhalusay ee wasaaradda difaaca maali oo wargeeska asharqul awsad ula baxay ninka moscow ayaa loo arkaa maskaxdii ka dambeysay in meesha laga saaro saameyntii faransiiska ee maali iyo iskaashiga ruushka isagoo tababar militari oo heerkiisu sareeyo kusoo qaatay waddanka ruushka maalamo ka hor afgembigii militari ee maali ka dhacay labada kun iyo labaatankii ayuu dalka kusoo laabtay isagoo kadib afgembiga loo magacaabay wasiirka difaaca islamarkaana uu bilaabay wadahadallo qarsoodi ah oo uu ku keenay ciidanka ruushka gaar ahaan kooxda colooshad u shaqaystayaasha ee fagner intii uu xilkan hayay wuxuu booqashooyin isxigigay uu ku tegay caasimadda ruushka ee moscow si uu u helo taageero militari iyo mid siyaasadeed waxna uu sidoo kale kaalin ka qaatay sameynta isbahaysiga dalalka saaxil ee maali burkina faso iyo niger oo loo arko xudunta ruushka ee galbeedka afrika saadiyo kamara intii uu wasiirka ahaa wuxuu sameeyey nidaam uu hubka ruushka iyo turkiga ku helayo isagoo ku bedelinaya macdanta qaaliga ah ee waddanka maali gaar ahaan dahabka waxaana hubkaasi lagu xoojiyey ciidamada riddada maali ee dagaalka kula jira mujaahidiinta kadib dilka wasiirka difaaca iyo beegsiga saraakiil militari oo ka tirsan xukuumadda maali masiirka nidaamka maali ayaa mugdi sii gelaya falanqeeyaal ay soo xigatay sky news ayaa aaminsan in horumarka ay gaareen mujaahidiintu uu muujinayo fashilka ciidamada ruushka kadib wixii ka dambeeyey fashilkii ciidamada faransiiska waxaana muuqata ay yidhaahdeen in ruushku uusan awood u lahayn xakameynta weerarada isku dubiridan ee ka socda dalka oo dhan waxaa kale oo ay tilmaamtay in haddii xaaladda maali sidan ku sii socoto ay saameyn ballaaran ku yeelan doonto dalalka deriska sida burkina faso iyo neger waxaana suuragal ah ayay tidhi in hogaamiyaasha militariga ee waddamadaasi ay ku qasbanaan doonaan wadahadal ay la galaan mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin mahadsanida caliyare askarta ibinaha oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada shabeellada dhexe siduu warbixintani ku eegayo faysal mahad soomaali saddexdan askari ee toobadkeenayaasha ah saacadihii lasoo dhaafay waxaa lagu soo bandhigay deegaanka warciise ee degmada raagaceele wilaayadan shabeellada dhexe askariga koowaad ayaa ka mid ahaa maleeshiyaadka loogu yeero bolis militaro ee ka howlgala magaalada muqdisho waxa uu ka mid ahaa murtadiintii lagu soo tababaray sannaddii laba kun iyo kow iyo labaatankii gudaha dalka yugandha askariga labaad ee taa'ibka ah waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ah ee loogu yeero booliska ee ka howlgala magaalada muqdisho muddo hal bil ah ayuuna ka mid ahaa safka cadowga kan saddexaadna waxaa lagu soo tababaray dalka turkiga waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ah ee turkidu ay soo tababareen markii toobada loo qabtay kadib idaacadda andalus ayay la hadleen iyagoo ka warbixiyey halkii ay cadowga ka raaceen shaqooyinkii kala duwanaa ee ay qabanayeen iyo ugu dambayn waxaa ku soo beegay in iyagoo taa'ibin ah ay mar kale isku soo dhiibaan mujaahidiinta cabdiqaadir axmed nuur waxaan ka imid dowladda tababarkii waandhaa ku soo qaatay kabacdii haddayo waandha ka imaanay waxaa laigeeyey hiilweyne kabacdii hiilweyne aaliga wada waxaa laigeeyey muqdisha lee celsho darajadiisa waa dabley degmada hodan aan ka howlgeli jiray hadda waxaa keena macnaha inay faa'iido lahayn oo macnaha hooyada iyo aabahayna ii baahan yihiin saaxiibada waxaan leeyahay waddanka hore ha u laabtaano shaqada hore hore dib ha u laabtaano wax ka soo tagaana meeshaasaan ku leeyahay walaayada warciisaan la jira hadda cabdi axmed xasan tababar saasa ma qaadan maalinow aniga hal bileeba ku jireede xamaraana jooga boolisaana ka mid ahay marka hooyaday iyo ay baahdeen waa isuu jirisay waana ka soo baxabo anigana say ugu baxda iga taagneed cusmaan macalin cadaan nimankaas xamara ka raacay afar bilood tababar ku jiray waa laga keenay tiliga keenana waa ka imiday waana xamarana jooga qulqulka askarta toobadkeenayaasha ah ee ka soo firxanaya sufuufta cadowga ayaa siyaabo kala duwan loogu soo bandhigaya wilaayaadka dalka dhowaana ayay ahayd markii sidan oo kale askari toobadkeen ah oo ka yimid maamulka ashaada la dirirka ah ee loogu yeero koonfur galbeed lagu soo bandhigay degmada mirtaqwo ee isla wilaayada shabeellada dhexe waad mahadsantaha walaalka faysal soomaali wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada kamsooma ee wilaayadaasi cabdiwahaab maxmed bukhaari ayaa warbixinta warkan haya iyadoo ka jawaabaysa cabasho ka timid bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka kamtiirey ee duleedka degmada kamsuuma ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkaasi ka hirgelisay ceelbiyood macaan kadib markii dadka deegaankaasi ay xanuuno ka qaadeen cabista biyaha webiga jubba oo aan nadiif ahayn biyahaas oo sabab u noqday geerida lixdan iyo laba carruur ah oo xanuuno kala duwan ka qaaday baaritaan dheer iyo ukuurgelidda xaaladda deegaanka kamtiirey kadib ayay ugu dambeyn wilaayadu ku dhaqaaqday qodista ceelbiyoodkan kaas oo allah fadligiis lagu guulaystay waxaana dadka deegaanadaasi ay si weyn u soo dhoweeyeen ceelka loogu qoday sida bilaashka ah walaalayaalow mayla ninqodi ceel ceella ninqodi ayna ninqodi walaayda degmada kamsuuma gobolka jubbada hoose eelkana may ninka kooyi sababta ilmoogano may dhammaayi biyoogi webigi dhaloogano biyoogi webigi dhammaayi biyo midowkan dhammoyna dhalo ki walba may nagadi ki uurka ku dhuuriyow ki hilmiso ki dhiyaaso ki jadee'o ki dhiyaaso dhalo si nagadeena anigoo ah cabdi xaaji faayi bilaal oo degan tuulada kamtiirey degan waxaan ka codsanay walaayada islaamiga gobolka degmada kabsuuma iyo gobolka jubbada hoose ee kabsuuma waxaan ka codsanay ceelka markaan ka codsanayna walaayada waa inoo ballanqaaday ceelka nisiti marka nisiti biyo iyo maasha allah waay walla halkare ma ahan haddana may walaayada kumaasinta kheyr allah siiyo walaayada gobolka anigoo magacayga ah xasan xuseen yuusuf loo yaqaan xasan moobeel waxaan ku dhashay tuulada kamatiirey soddon iyo sideed sanaan ku jiraa intaas tuulada aan joogaa meel umaana aadin jasaaka allaahu kheyr kulaayada kheyr allah ha siiyo hadda bilaa thaman bilaash lacag la'aan ayaa ceel nagu qoday ceelkaas sababta keentayna waxaa waayay webiga markuu jilaal la gaaro webiga waa kala gocayaa wuxuu keenayaa xumbo iyo wasaq iyo bilaayuu keenayaa biyihii waa bedelmayaan markuu soo buxsamo xilli sana la gaarana dhoob iyo wasaq iyo dhoobkiisu wuu kacayaa ilaa kan in aad ku darto la karkariyo oo la dejiyo dhibaatadaasaana gaarta walaayadan u tagnay dhibaatadan u sheegnay walaayada dhibaatadan markaan u sheegnay walaayada bay soo dirtay wafdi baa noo soo dirtay waa la baara tuuladii ceel waa laga waayey dhowr iyo toban ceela laga qoda waa laga waayey huulo biyo mayaan oo macaan lagu helay baa meesha nagu qoday ceelkii walaayada waxay ka warbixisay bilaash bilaa thaman qoos lacag laga qaadi karo ma jirto dadkii abaarta saameeyeen baad ku jirtaan biyahaas ilaahay macaan ha idinka dhigo bayna dhahda walaayada waynoo qoday dadka deegaanka kamtiirey ee ceelbiyoodka ay u qoday wilaayada jubbada hoose ayaa haatan dareemaya farxad iyo reynreyn kadib markii ay ka maarmeen cabista biyaha webiga jubba oo ay dartiis sabab ugu noqotay geerida lixdan iyo laba carruur ah oo tuuladaasi ka soo jeeda waad mahadsantahay bukhaari kataab al akhbaari ayaa baahisay qaybtii saddexaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah mar kale warbixinta warkan waxaa haya cabdiqaani maxamed
bismilah alxamdulilah ilaa mahadna iskale waxaan ka imid aniga degmada maxadeey gaar ahaan tuulada hurwey waxaan joogay hadda daarusalaam
waa qaybtii saddexaad muuqaalo taxane ah oo uu baahinayay kataa'ib al ikhbaariya kuwaas oo lagu soo bandhigayo gurmadka loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga qeybtan oo la daawan karo qadar shan daqiiqo iyo sakino ah ayaa lagu soo qaatay gurmadka uu guddiga abaaraha wilaayaadka islaamiga gaarsiiyey deegaanada daarusalaam iyo mirtaqo iyo tuulooyinka hoos yimaada ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe waxaana filimka kasoo muuqanaya dadkii raashiinka la gaarsiiyey oo ka waramaya deeqda lasoo gaarsiiyey iyo dareenkooda una duceynaya mujaahidiinta bismilah alxamdulilah ilaa mahadna iskale waxaan ka imid aniga degmada maxadeey gaar ahaan tuulada hurwey waxaan joogay hadda daarusalaam walaayada maxdale ilaahaa ku mahadle maanta waxay noogu bishaaraysay walaayada alxarakada al-shabaab waxay noogu bishaaraysay kheyr alla siiyo waxay noogu bishaaraysay anayna siiso niic sokore niic burce niic bariise aag siriir eh waxaan u duceehaynay guddiga abaaraha maanta ilaahay waxuu gacantooda soo geli oo na siiyey ilaahay waxaan ugu duceynaa xarakada al-shabaab intay ku soo jeedo oo muslimiinta ku soo jeedo oo dhibayso aan ilaahay ka dhacsado cadowdana cagta ka hoosgeliyo ilaahayaan ka tuugeynaa ilaahay waxaan ka tuugnana waa meydeyno guddiga abaaraha gurmudka aa- waxna soo gaarsiiyey ilaahay waa nagu kaalmeeyey wixii waa qaadanay waa helnay ilaahay muslimiinta kor inuu ilaahay ka dhigo iyagana muraadkoo ilaahay sahlo intaasaan ugu ducaynaynaa magacayda waa muuse nuur cumar waxaan joognaa daarsalaan walaayada islaamiga ee abaaraha dhacday waa nagu taageerti ee ilaah waa guroon yahaye xaaf bariis eh xaaf sokor eh xaaf saliid eh xaaf bur eh kheyr allah siiyee cadowna allah ka qabto ee ilaah waa guroon walaayada kor allah u qaado kooxda la yidhaha carab jilaaw junuw oo ka tirsan degmada maarata qabo dadka deegaanka degmada maarata qabo ah waxaan ku fadhinaa un haysanaa berigo ilaahay maarata noo sahlay ee, guddiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaab mujaahidiinna ay noo keeneen bur iyo bariis iyo sokor alxamdulilah khayr allah siiyo wax guulaystaano gaaladana alla jibsho muslimiintana kor allah ka dhigo waxaan maadeelinaynaa ma- walaayada islaamiga kor allah ka dhig kala dhinna allah ka yaab kala yaabo wixii cadowga orna allah jabsa midda kale annagu waxaan nahay reer miirtaqwo Een, degmada miirtaqwo ayaan joognaa lix iyo toban sano ayaan geed seexanayay walaayadu hadday timid idinka bacdiyana aqalkaygaan jirto horta taas ilaaha ugu mahadcelinaynaa walaayadana ciidana mataqaanaa madaxana allah raajiyo midda kale ninkii muslima wa arwaaxa ninka manaafaqana hadda alla kuu diiday waaba manaafiq dadka masaakiinta oo hadda alla kuu diidan tabarrucadda u baahan oo abaara iyo mataqaanaa dhibaatooyin badan la kulmeen na biriga hadda alla kuu diidan wax badan oo mataqaanaa farax leh ayaa la soo hordhigay midda kale anoo sii raacinaya muslimiinta niman cabsadana ma ahan niman muslimka ciilana ma ahan niman cadowga jebiyana waayihin cadowgoona cagta ka hoos mataqaanaa hadda alla kuu diido cadowga horsad la tutuma sadiiba la afduuba ubasalli ku dhacday xamar xeeb ku badan habley geel ku joogsaday hal jaba hal juucaya allah ka dhigo indhahoora caarug qalbigoona argahay dimkoor roobi walaala kor allah ka dhigo cadowgoona allah qabto intina dhibayso diinka soo horjeeto gaaladan allah qabto
bilihii lasoo dhaafay waxaa wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta waqooyiga bartamaha soomaaliya iyo gobolada dhaca xuduudbenaadka soomaaliya iyo kenya ka soconayay gurmadka isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaben iyadoona allah fadligii waqti xaadirkan inta badan gobolada ay ka da-een roobab si weyn ay ugu diirsadeen dadka iyo xoolaha boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashin ah oo la gaarsiiyey saadiq muumin ayaa sii amaqaaday warbixintani guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa gurmad raashin qaybin ah gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanka luuq jeelow ee hoos tagta magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan guddiga gurmadka ayaa deegaanka luuq jeelow iyo laba iyo toban tuulo oo hoos yimaada gaarsiiyey raashinka noocyadiisa kala duwan waxaana ka faa'iidaystay lixdan qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka luuq jeelow iyo tuulooyinka hoos yimaada naqiib axmed jahaad oo ka mid a guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ka hadlay goobta raashinka lagu qaybinayey ayaa la dardaarmay bulshada luuq jeelow isagoona ku booriyey in ay wadaagaan raashinka lasoo gaarsiiyey maantay hawshaan u nimid arrimihii guddiga gurmadka abaaraha raashin qaybintii maanta aan galnay allihii noo fududeeyey ayaa mahad iska leh halkana hadda maanta aan ka qaybinnay waa degmada luuq jeelow beledweyne waxay u jirtaa toban iyo siddeed kilomitir waxaan ku qaybinno isugu keennay toban iyo laba tuulo laba iyo tobankaas tuulo ku hareeraysan beledweyne iyo aaggiisa hareeraha magaaladay ka wada yimaadeen luuq jeelow baa ugu soo dheerayd toban iyo siddeed kilomitir ayay magaalada beledweyne u jirtaa maanta ilaahay mahaddiis waxaan ka qaybinnay raashinkii loogu talagalay oo ah lixdan qoys ayaan ka bixinnay waxaa ilaahay mahaddiisa inay ku soo aaday xilli dadka ay aad baahay ugu qabeen waxaan leeyahay marka dadka walaalaha oo hadda raashinka la siiyey waxaan idinkula dardaarmayaa galaaska ku qaybsada diriska fiiriya sida laydiin soo xasuustay oo meel dheer laydiinka yimide ninka gurigaaga diriska la ah ha iloobin fiiri dhowr koomba ugu rid cid kastaaba cid ha xusto adna dadka baahan oo diriskaa isha ku hay wax u gooya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid a dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan deegaanka luuq jeelow iyo tuulooyinka hoos yimaada oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mujaahidiinta kaga mahadceliyey gurmadka ay u fidiyeen aniga waxaa la yidhahda magacayda aadan cali maxamed waxaana joogaa luuq jeelow Een, waxaa na soo gaaray oo nala soo gelisay naloo keenay raashiin ka kooban afar shay bur bariis sonkor iyo saliid waxaa na soo gaarsiiyey guddiga haddii la rabo islaamka walaayada een, abaaraha ayaa na soo gaarsiiyey magacayda waxaa la yidhaahdaa bedel xasan aadan waxaan joogaa luuq jeelow galabta waxaana soo gaaray guddiga abaaraha waxayna keeneen raashiin afar shay ka kooban bur sokor saliid waxaana u abaalnoqaynaa xuseen diiri cali oo ku nool dowladda lagu joogo mujaahidiinta waxaa nusoo gaarsiisay raashiin bur bariis saliid ayaa nusoo gaarsiisay aada loo baahnay aada loo baahnay muuse maxmed sheekh dhonaal yira luuq joolagaan joogaa waxaa la siiyey raashiin afar ka kooban bur bariid iyo saliid iyo bur Aa, saddexdaas afartaasaa la siiyey baahida loo qabana aad iyo aad ayada loogu baahan yahay loogu dhibqabo gaajada la qabo ayaa aa nalaga siiyey waxaana na siiyey guddiga ee, abaaraha waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waa ku mahadnaqaynaa nagtii mudnaay waa la siiyey insha allah saasaad ogaanaysa waxaan joognaa luuq jurug bur sokor riis saliid kor allah ha ka dhigo caasho cumar waxaan joogaa luuq jurug waxaa leysi bur ee, sokor saliid kor allah ha ka dhigo ninkii soo dhiibi gacantiisa wax qaar lahaa allah ha u dhiibo waa loo baahnay boqolkiiba boqol marka kor allah ha ka dhigo wixii keenay iyo wixii allah as u soo dhiibiba allah wax ka badanaan ka rajaynayna ilaahay waraab kheyr qabana ilaahan ka rajaynayna gurmadkan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada lagu garab istaagayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ay ku dhaqan dhulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyadoona maalmihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha uu raashin qaybin ka sameeyey deegaano ay ka mid yihiin hilabannaan caaqaboy iyo samataro markana waxaad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad warbixino taxanaha oo aynu ciwaan uga dhignay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay cabduqaadir maxamed rabaani ayaa soo diyaariyay islamarkaana halkan ka soo jeedinaya
soo afjaridda al-shabaab mise jiritaanka jinsiyad soomaaliyeed oo muslim ah qaybta koowaad ee warbixinadan taxanaha ah waxaynu kusoo qaadan doonaa degmooyinka iyo deegaanada dhaca wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo kadib duulaankii maraykanka iyo xulafadiisa ay kusoo qaadeen wilaayaadkan gaboodfalladii ay ka geysteen iyo ugu dambeyntii waa sidee xaalka wilaayaadkan anigoo ah cabdulqaadir maxamed wariye ka tirsan warbaahinta jihaadiga ah ee al andalus ayaan kasoo kictimay xarunta dhexe ee warbaahinteena wuxuu safarkayga ujeedkiisu ahaa soo ogaanshiyaha xaqiiqda rasmiga ah ee duulaankii cadowtooyo ee uu maraykanka iyo xulufadiisa ay kusoo qaadeen wilaayaadka afarta ah ee hiiraan iyo shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug iyo dagaaladaas oo dad badan ay ku ogaadeen nacaybka diineed ee saliibiyiinta maraykanka iyo xulufadiisa ay u qabaan bulsho weynta muslimka ah ee soomaaliyeed haddaba dhegaysto ma isweydiisay su-aalahan soo socda ma la dagaalan al-shabaab mise jiritaanka jinsiyad soomaaliyeed oo muslim ah oo u xukun tagta kitaabka allah subxaanahu wa tacaala
waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga duldegaa waa la wax walba oo dagaal uu ku furan yahay shabaab ku furan xasan sheekh iyo waxaa la socdana waxaan leenahay een, dhaarta aad dhaarateen anoo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso Allahu Akbar.
sida cadowguba sheegtay marar badan wuxuu boor ka soo dhigtay ciribtirka mujaahidiinta bariga afrika ee al-shabaab si loo wiiqo awoodooda meeshana looga saaro isku xukunka shareecada islaamka ee ay mujaahidiintu ka hirgeliyeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya balse duulaankan oo u cadaaday ummadda muslimiinta wuxuu la soo baxay weji ka duwan midka boorka looga dhigayay ee lagu soo xardhay halkudhigyada diimeed ee lagu doonayay in bulshada lagu necbaysiiyo iyaga iyo halgamaayaashooda wiilashooda ee mujaahidiinta ah marka xaalka intaas uu marayo dhagaysto waxaad u baahan tahay in aad ogaato su-aalahan haddii maamulka riddada uu sheeganayo inuu yahay dowlad dowlad matii dadkeeda dishaa dadnimo xumo iyo dulli u horseedaa mise waa mid u diirnaxda oo u damqata dadkeeda waaba dowlade siday sheeganayaan maxay kaabayaasha nololeed ee ummaddu leedahay ay u beegsadeen iyo dadkoodii ku dhaqnaa intuba aan dhanka kale kaa siiyo aragti kale maxay mujaahidiinta ummadooda u hayaan ee lagu beegsanayaa maxayse kooxda xasan garguurta iyo xulufadooda kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh la doonayaan dadkeenna jawaabahaas iyo faahfaahinno aad wax badan ku ogaato ku dhagayso warbixinadan aniga oo ka bilaabaya degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan warbixintan waxaynu kusoo qaadan doonaa insha allah dad badan oo siyaabo gaargaar ah oo la kulmay kana wareystay xaalado badan oo ku saabsan dagaalkii cadowga iyo sida la isaga dafciyey dadka aan la kulmay waa mas-uuliyiin iyo sidoo kale odayaal dhaqameedyo iyo qeybaha kale ee bulshada halkan waa degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa ay ka mid tahay goobihii ay soo weerareen silibiyiinta maraykanka iyo murtadiinta dabadhilifyada ah dagaaladii cadowga ku soo qaadeen degmadan waxay ku dileen dad rayid ah kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen kadib markii ay weeraro cirka iyo dhulka ah ay ku soo qaadeen sida xaaladdu ahayd iyo sida ay wax u dhaceen waxaa inooga hadlaya nabadoon maxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah nuqabada soomaaliyeed kana mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan deegaanka buqa qable dhowr mar ayay soo weerareen cadowgaas maraykanka horkacayay naf iyo maalba oo ay ku baxeen dhaawac ayaa jira dhimasho ayaa jirta hanti fara badan oo ay burburiyeen xoolo nool guryo intaba iskugu jirto dadka ay dileen oo maxaa la yidhaahdaa cadowgaas maraykanka horkacaya ay dileen waxaa ka mid ah nin la yidhahda cabdi maxamed xasan oo geeliisa isagoo iskala jirto magaalada kasii baxaayo geel wato intay dileen ajareena meel ku rideen haween fara badan oo umula maxaa la yidhaahdaa xamilooyin ahay oo caruur soo tuuray dad waayelo oo maxaa la yidhahdaa jugtii iyo xabadihii ay ridaayeen ilaahay wax ku yeelay oo dhibaatooyin fara badan la kulmay dhaawac fara badan oo yeelo caruur iyo dad iskugu jiro xanti fara badan oo gubatay hadeertan aateerteeda ay muuqato diyaaradaha hadday yihiin cashwaa'iga iskii ridaayaan xabadaha magaalada loo maaladiyeynin dhibaatooyin fara badan aan laga sheekay karin dhaawaca waa fara badnaa degmadan markay soo weerareen kadib ayaa amaakin kale wax ka dhaceen oo isla deegaanka ah cadaawad joogtaa naga dhexayso waxay dilaan oo shahiida iyo waxay dhaawacmaba waa ajir xisaabanayni cid aan u xisaabayn oo lahayn maanta ama magdhow ay idinka siinayaan ama maxaa la yidhaahdaa diiwaangeliya aan leenahay oon bacdallaahi cidda wax nalaga dhexeeyaan muslimiinta aan dhahayna ma jirin muslimiinta iyo wixii ka dhaawacmay guud ahaan iyo wixii ka shahiidayba waa qoran yihiin laakiin waxaan ogahay ninka hadda aan sheegay uu ka mid yahay rag fara badan oo dhaawaca oo diyaaradii cadowga madaaficdoodii rasaastoodii ay dhaawacday qaar maxaa la yidhaahdaa dhaawacood hadeertaan baalis iska yahay qaar ilaahay maxaa la yidhahdaa u fududay iskugu jiro intaba waa jiraan sidoo kale nabadoon isaaq barrow aamin oo isaguna iga warramay marxaladii adkayd ee ay soo mareen ayaa ii sheegay in cadowgu ay deegaanka ka sameeyeen barakicin iyo burburin hantiyadeed marka laga soo tago dadka ay sida bareerka ah u dileen cadowga kuwana ay u dhaawaceen iyaga oo adeegsanayay duqeymaha diyaaradaha maraykanka iyo turkiga alxamdulilah alxamdulilah xasan garguurta iyo xulufadiisii iyo maraykanka xagay nagu soo qaadeen dad baay ku dileen waxaan malaynaha tii ugu koowaad ay ku soo qaadeen dhanka galbeedka buqa qable ayay ka soo fadhiisteen annagana uu babac dhigno jilibkan u aasannay sidoo kale magaalada duleedkeeda ayuu dagaal ku saameeyey sidee ay wax oga dhaceen duleedka magaalada buqa qable waa qiso kale oo aan idinkaga warramayo aniga oo la soo kulmay dadkii deegaanka degmada waxaa hoos yimaada deegaano dhowr ah oo uu ka mid yahay deegaanka dabayood leh oo dhowr iyo labaatan kilomitir u jira degmada buqa qable halkaasoo cadowgu sidoo kale ka geystay barakicin iyo boob hantiyadeed idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa waxaa u suurta gashay in ay booqato deegaankaas waxayna dul tagtay madarasad ay burburiyeen murtadiinta waxay ahayd madarasadaas goob loogu adeegayo bulshada ee ma jirin wax intaasi dhaafsiisanaa booqashadeeda aan ku tagay deegaankaas waxaan kula soo kulmay qaar ka mid a waxgaradka tuulada dadka aan halkaas kula kulmay waxaa ka mid ah nabadoon iidle muumin barrow oo ah oday toddobaatan sano jir ah waa nabadoonka guud ee deegaanka wuxuuna iga sheekeeyey dhibaatooyinkii ay cadowga allaah kala kulmeen magacayga anigoo ah iile muumin barrow tuulada dabayaalla hogaankeeda ee nabadoonka abrida eh meeshaan waxaa kala kulannay in dhowr mar lasoo weeraray oo mar lagu gubay madarasadii mar lagu gubay raaidi la siibtay marna ilaahay naga badbaaday cawalihiina waxba aan ku noqonin oo ilaahay naga badbaaday oo wax badan lagu soo rideen mar labaad waana ag mareen oo buqa qabla habeen ku degeen ilaahay wax naguma yeelin buqdina waa ka badbaadlay nimankaa murtadiinte wax ay noo reebteen ma jiro xag ilaaha ka badbaadnay mawgee dadweynaha mutiraynin ninkiiba degan oo walaayada dhex degan ayaga cadowgooda u ahay ilaahay oo naga wareeji aan mataqaanaa ku mahadinaynaa adar waxaan ku weydiinayaa waxaa tahay qof oo waaya araga oo muddo soo joogay goobta la beegsaday waa madaraso oo markaa caruur ay wax ku baranayeen Eh, ma xarun al-shabaab bay ahayd mise adinkoo odayaal aba shabaab oo meesha deganaa jira annagaa dhisnay shabaab shabaab ku aheen annagaa meesha wax ku barinayni meel anigu aan hantidayna ku bixinay oo aan deganeen oo waxaan ku barinayna ahayd ma fahantay waxay u gubeen shabaaba meeshaan ka taliyo waxa kale u gubeen ma jirta dadweynahaanay dan u ahayd oo wax ku barinaya haddaba dhegeysta hooye amaahay fahamkaaga waxa la beegsaday waa dad reyd ah ilaa iyo hadda ma jiraan ciidamo al-shabaab ah oo abaabulan oo deegaanadaas cadowga ay ku laayeen keliya marka laga soo tago inay beegsadeen dad rayad ah iyo sidoo kale kaabayaashoodii dhaqaalaha walaalaha muslimiinta ah ayaa wada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu